bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kulanti fayl ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo amiignamosninba aytu talaadaniya gabaayta taariikhdan iyo adadka heedanta siyeedka balla tobanaad sannadda labada kuntum iyonay siyeedka qodobadaysan ka dheega doonta barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal weliba kumad aha waxaa waaye war helaa tala helaa la dhacay marka haddii waktigii uri lahaa caasimada inta badan ma yani waktiga usaha noogu dhamaaday baydhaba noogu dhamaaday sababtoo ana caasimada kumeelgaarka noogu dhamaaday sababtoo ana waxaa waaye wax bilowa oo bilownaa oo dawladdan ka hore bilownaa ama xasuusiya dawladdan ka hore jiray ma jirin geedmudan ula gaariyey wax jiri ma jirin
wasaaradda gaadiidka badda iyonay dekedo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo haykaas kowsu warbixin ku qaadanay wasiirka kiishe saas oo kale dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliaba aysan ka dheega doontaan un inaysan kahayn weliba kumadaha
dowlad goboleedyada madaxdoodii inkastoo aanaan shir meesha ku lahayn haddana oo nin waliba gaar buu u yimid laakiin waa isku wada aragnay meesha laakiin ma ahayn wax shira oo aan meesha ugu ballansanayn haba yaraatee ma ahayn madawiinaga maamulka galmudug iyo gebyahaan beeni in magaalada nairobi iyo kulan iyo kuweeladan golaha iskaashiga maamul goboleedyada islamarkaas ay tiri keliya usa ogsinya kangarow qudhiyo doon qofku markii isukooyo xuquuqda isuleey walan sheegi hob walaaga sii dhammaystada unaniilamiday unagii hortintiroognaaniilamiday wasaaradda reedandayowka iyo dhay jaaliyado ee koonfur galbeed ee soomaaliya geeka tababaryeedan furti dadka bogtaale ee ka sugan magaalada baydhabe oo lagu badbaadin karo arrimahaas saale mootooyinku waxay dalka soo geliyaan canshuuro oo lacag baa laga qaadaa dawladda dadka dhallinyaradana waxay u yihiin fursado abuur xanukumada bajaajleyda magaalada muqdisho ee caasimada dalkana weliba iyo gebyahaan iyo kuwarjeesadeen hadalka injineer riisohay in la rooji bajaajyada ka degaayan dekadda muqdisho qodobadaas iyona qodobo kale intiar garoobo dhegaystayaal kolkodhoo barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhaba dhegeystayaal markale ka dhawaada barnaamijka kulanka idaacadda warsaga magaalada baydhabo qodobkan koreya waliba usaningaya wasaaradda gaadiidka badda iyona dikado ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo waliba yeedan bilaawtay in yeedasa rasmian furate xarunta wasaaradda sayti iyona dhismo dekado iyo kudara dhan ee gobolka shabeellada hoose wasiir xaaji garaadshe warayse lawaalani
bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin wasalaatu wasalaam ala asxaabi mursaleen marka hore idaacadda warsan waa idinku mahadcelina waraagsiga aad soo warsateen si ay iga hadisay adiga soo hadisay aada ugu mahadsantayd intaa markaan ka gudbo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waa wasaarad mataqaanaay wasaarad wax soo saarad waaye wakti horahaba shaqadeeda muxuu lahayd waxaa u soconaysa dekadii aan habaysneen iyo elboorka markaai shaqadii oo dekada lagu jiray iyo waxaas u socoysa alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda maxaakatin meel fiican bay ayay maraysaa dhagax digeeda wadigii marka lasoo dhagax digay alxamdulilahi rabbilcaalamiin meel hadda oo qaadan kara ayay shaqadeeda maraysaa hoosha wasaaraddana aniga hadda ku maqnaa maxaa kitaali waa aniga ku maqnaa waxaan ugu maqnaana waxay ahayd wasaaradaha dekadaha ee federaalka iyo sawirkan oo maqdala koonfurteed iyo iyo iyo maamul goboleedyada dhan ayaa laga soo wada hadlayay si loogu sameeyo saasaro oo mataqaanaaye sida markabka usuxan lahaa iyo sidii loo anshuuri lahaa iyo maxay aheedey markabka oo canshuurta xaqa loogu leh iyo kan aan xaqa loogu lahayn iyo shaqaalo badan iyo cidda ku shaqayn lahayd dawladda dhexe maamul goboleedyada siday maxanaha loogu wada shaqayn lahaa waxyaabahaas ayaan u tagnay halkaas si fiicanna waa lasuu soo asgartay marka haddii ilaahay yidhaaho sanadkan baraankiisa ayaa bilaaban doontaa hawshaasta hool si fiican loo soo meeldegin waaye marka wasaaradda sideeda kalena si fiican bay u shaqaysaa xafiisay leedahay madaxtooyadeyda ee gudaha shaqadeedna waa socotaa haddii shaqada wasaarada aan aan aan aan aan kusoo baxo sidaas waaye ولك دبا جدي إن يادا تتو اسم مدحتويدا فيس كلتين اسم حفيز برانكن كلها هند أفر سنة ما يدقاسن إن مدحتويدا لا فيسن كلاتين
afartaas sana madaxtooyada keliin muqulahan xafiis xafiiska banaanku ahaa silka ayuu ahaa madaxweynaha xafiisyada meeshay ahayd ee markaas lama dhisin xafiisyada oo hadda dhisin hadda ku shaqeyna lama dhisin intaasna waan shaqeynaynay geed gaaban iyo geed dheer waxaan ku aan u aan aan usoo fuulnay si macnaha shantaro aan ugu samayn lahayn wasaarada yani dekeda shantaro aan ugu samayn lahayn maashaan xari ganacsadadaan xariirladii aan ula samaysan lahayn waxaasoo dhan baan ku mashquulsaneen marka wax noo cuntumo oo hadda mataqaanaaye noo cuntumo oo si fiican shaqadeeda ay tahay ganacsatada reer koonfur galbeed reer koonfur galbeed baa inta badan aan dareenaynay inay noqdaan dadka oo wax kusoo degsanaya dekeda dadka soomaaliya dhan utahay laakiin reer ganacsatada reer koonfur galbeed aan dareenaynay ma noqonin يعني شنطري نظام كاس وحلوين سيد الزليم من نقل لكن هذا حكي الشرع يا بدي كده أخر مدام تعدي لهي مثلا baayyoonay bakol deked male ee badma kataale webo male shabeellada hoose yalle webiyoonay badna xafiisyatana shabeelladii hoosena makalihiidin keliye qoloteedo misaalko qola kaletin maysinka koobi baydhaba manseedu waytan hega adagi wasiirka hayti ma hegasu toosanka degwayti dowladii hega fadhiisama makale oo rasmiya madaxtooyadii makataale mandhaka naasadosa in wasaaradaada wasiirka kuweeta yeedeeta toosku magacaabsanta
waxa waaye horta caasimadda kumeerka waa baydhabo caasimadda rasmiga ana baraab waaye weli looma guurin waxa waaye war helaa tala helaa la dhahay marka haddii waktigii la guuri lahaa caasimadda inta badan ma yacni waktiga usaha noogu dhamaaday baydhaba noogu dhamaaday sababtoo ana caasimada kumeergaarka noogu dhamaaday sababtoo ana waxa waaye wax bilow ah oo bilownaa oo dawladdan ka hore bilownaa ama xafiisya dawladdan ka hore jiray ma jirin geedaan ugula gaariyey wax jira ma jirin haddii aad meel aad ka bilowda aadan lahayn saldhiggii aad ku bilowda lahayd aad taagan tahay sida hore ugu dhaqaaqda way adag tahay marka sidaas daraaddeed isku day fara badan iyo mataqaana hool fara badan saan ugu wadnay maanta ayay noqotay maalintii ay loo hunguriyey ama soo dhamaatay halkaas in laga shaqeeyo maanta ayaa loo hunguriyoon karaa magaran wasiiro badan yaa isku markoo lasa magacaabay wasiiradii shaqaale dhaadadeen mashaariya leeyin xafiisiyo dhooraada ayaa furnadeen wasaaradda tiyada xafiiskan ka horeeya sacadan yeeda furaayta guulal intaa la eg lakii tilmaamo karo wasiir inteeda horumarku ku deertay afartan sano la taabado karo shacabkan iyo dhiirgelin nagadaasa
maasha allah walaalkeen waaye maxay ahaydeen tog walba tabartiis buu hodmadaa maxay ahaydeen wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda hadday dekeda ay shaqayn lahayd sida wasaaradaha hadda sida maxay ahaydeen caafimaadka oo kale yacni caafimaadka u diyaarsanaa oo kale aan dhihi karaa laakiin wasaaradda gaadiidka dekedaha dekedaha iyo gaadiidka badda ma diyaarsaneen yani wasaarad ahaan waa u jirtay laakiin wasaarad diyaarsaneeda deked diyaarsaneeda markaas mataqaanee canshuurteeda socoto markabkeeda soo xirinayo ma ahayn waxaan dadaal ugu jirnayba si macnaha dekeda diyaar loogu noqon kara ayaa ugu jirnay taasay tahay shaqaalo waan leenahay agaasimaha ayaa ugu horeeyo inta kalena waan leenahay bajetkaana noogu jirtaa inaan shaqeyno hadda afbaha waxaa la rabaa waxqabadka dhabtaa la rabaa maahan af maaha wax wax lagu qabanayo dad bulshadeedta ee soomaaliyeedna waxaanba ku qancinayaa wayna og yihiinba yacni soo koonfur galbeed waa dad mataqaanaa maantan ayaa qurubmay maantaa lasoo unkay wiilka maanta hadda shabirida ha socda af soomaali maha maha bas walla ma noqon karo inuu maanta mesha birida socda ma noqon karo kabantaabo iyo barbaarin iyo mataqaana maalinba meelku jooga markaas ka dambow ayuu wax qaban karaa marka alxamdulilah koridaan ku jirnay laakiin maanta waana loo hunguriyoon karaa shaqaalo fara badan baan u baahannahay howl badan baa inoo taan maanta inta madhow bay noqon kartaa ma garata
xiligan adata ka dhabaajayta doorasho lakajeer dowladii wala kushal dareerawa male deeq bixiyaalkii xiligii deeqdii oo goosada ayang oo koonfur galbeed ahaa markii lan fiirsa gaari xiligan doorashadeeda ka jarti iyo bannaanka ku suran yihiin oo keliya doorashada indhol iska lahaa iyo wasaaradda tiida may gobadaas hata bulshada may gobadaas
maasha allah ilaahay baa maxadda leh baa runtaa saa aad u sheegtay waaye doorashaa lagu jiraa doorasha hadda lagu jira haddii aad beer lahaan jirtay aabbaha mis awoga oo beer lahaan jiri beertiin ubaad abuuran kartaa maa beertada uma qabsan kartid annaga beertii aan lahayn baan abuuranay hadda beri mataqaanaa ninkii oo wasaaradda degdagaha haddii loo eedmada ilaahay anigu soo celin anigaaba mataqaana meesha ii joogtaan ogahay haddii alla idin soo celinayna walaalkay noqdo mataqaana ninka soo noqdo ee walaalkay soomaali markuu hadda beri oo noqdo reer koonfur galbeed ah hadduu noqdona meel fiican oo ku bilaabi karo oo ku socon karo oo wax qabadkiay caddahay ayuu maanta ku bilaabi kara uma xirna yacni doorashaa la jeeda maaha lacagta beertii aa falan beertii baa taalla kol haddii beertii taalla abuur ma u dhaqaaqayaa isaga meel maanta diid qaadid iyo hay heede iyo hataa la falaya iyo beerta halkay ahayd beerta halkay ku taalla la oran maayo dekadii buu garanayaa meesha mataqaana loo socday garanaya yacni beedkii abuurtaankii waxaan iyo maanta samaynay ayaa ujeed qaada halkaasuu ku dhaqaaqaya saasuu ku samaynaya ma garan baydhabo markii lukureeba mayaga xafiisii kale kaleta degmooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya
maasha allah saddexda gobol ee koonfur galbeed saddexda gobolba xafiisyaan ku leenahay saddexda gobolba hadda gobol lahaysta malaga saddexda gobolba fur waaye si caadi baan u wada shaqaynaa hal falgal keliya macna waa yani saddexda gobolba waa ka shaqaynaa gobol walba meeshuu raba ha jooga shaqadiis ha ahaato laakiin gobol hadda la dhigi kara koonfur galbeed kama shaqayso halkaas way ka muran tahay oo shaqadan kama socoto ma oran kara ma jiraan ma garan
wali saacadul wasiir ogna in lama gobol meelalan rahay shabeellada hoose bada ka taala webi ka taalan meelalan rahay higirig waa meeli kaabonaytiyo baydhabo fadhiisa miyasingata ee waliba yeedalata ee maamulkii dhanka degan boqol may xafiisya kalati oo may gobodaasan boqolo wasaaradda may boqol ku gobodaasan badi webi walbaba le
waxaan kuu sheegayaa meel kasta meel kastoo la joogo meel kasta la joogo meel baa usqalbigaas gobolada ee soomaaliya sagaal iyo tobankii gobol inta dad ku taalo intaan barta ku oolin waa la kala garanaya annaga xagga badaha si loo kaco yacni dad gobolada maamul goboleedada dadka ugu dad badan baa nahay dekadeyna taraabo waaye marki waaye maxay aheede intaasoo dekedoodaan leenahay ma garat haye marka dekadihii kama samaysna dawladihi nagahori makacaanka aan kasoo qaadana ma samaynin meelahaas ma yani shaqo kama qabanin sida hadda dekeda berbere oo kale u diyaarsaneed ama boosaaso oo kale udiyaarsaneed ama kasmaayo oo kale u diyaarsaneed ma maamulada ma diyaarin waxaa diyaariyey dawladihii hore yani ayaa diyaariyey maamulkii oo dawladihii horea diyaarisay marka dawla- dekedahaas iyagoo samaysan ayaa maamulo ka dhashay sidaasaa loo degay annaga deked noo bilowneed ama dhisneed maanta oo annaga ku holdan laakiin wax walba maanta urdu waa hataa bilaabayna hata wax bilaabaya nin hore wax ugu samaysnaa isku bilaaba ma noqon karaan sidaasoo ay tahayna waxaan ka rinjigeynahay markana markana magaalada ganacsiga waa ganacsatada waaye magaalada marka waa magaalada ganacsiga magaalada baraawona waa caasimadii marka labada dekadood ma haddaan gacanta ku dhegno waxaan leeyahay koonfur galbeed badneed ama ugu degada fiicanayd waan dhihinaa gobolka bokoorna dee dekadiisa meeshay ku taalla oo deked ma lehe maxaa gobolka bokool muxuu yahay lama odhanayo bokoolka gobolka bokool deked buu leeyahy dekadiisa waxa waaye saraawi markay ku taalla ma garat barawi markii ka taala may faa'iidees ku raasan anshuurayaala ku qaadasana bakool may ku sameeyasan
bokool waa gobol gobol go- saddexdan gobol kumid ah waaye gobol waxaa waaye de waxaa ya- wax soo saarkiisa intuu la egyahay lagu qiimeeyaa gobolka bokool waa gobol yani oo fiican waaye yacni wax soo saarkiisa ayaan ku ayaan ku qiimeyneynaa macnaha bokool ma aha ee bad ma lehe bokool waa de yani kuma jir saddexda gobol odhanayne yani gobolka bokool waxaan ku qiimeyneynaa siduu yani ganacsigiisa yahay siduu yahay maxay aheeday yani amnigiisa yahay waxaan ku qiimeyneynaa sida mataqaanaay xoolihiisa iyo mataqaanaay ay u jeedaan ku qiimeyneynaa waa toban jiro yacni waaba gobolka keliya uga nabadgelyada badan waaye waa fiican yahay gobol fiican waaye baana qiimaysan yahay
wasaaradda markii lan firis gaar ahaan markii lan iclaami shaqaalaga tiidiya meega kandibaansan wasaarad ahaan meegew shaqaalashe
annaga shaqaalaha noo diiwaangeltay hadda laba iyo toban waaye inta hadda walantaana ku shaqeeyaysa waa sideed maxay aheeday inta kalena maxay aheeday nina labana waa nina waa mishaari Eh, inta kale dhimana yani hadda waxay ku shaqaynayaan birmad bay ku shaqaynayaan waa toban shaqaale ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa noo listiraysa magarta
markii laa ku gudub ka wasaarad ahaan intaasaytiya ka dhabaajireen dhismooyinka siin dareeran oo diyaaraya siin eta waliyaaban ka horeeye wasaaradyada higsaas mayet
wasaaradda waxyaabaha ugu horeeya ay hiigsanayso waxaa weeye wax soo saar bay hiigsanaysaa dekeda mar hadday ay bal- ay- ay dhaw- eh, dhamaystiranto iyo wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda haddaad maqashid waa wasaarad wax soo saar waaye wasaarada wax soo saarka ay ku jirtaa waxay hiigsanaysaa horumar iyo barwaaqo iyo basbas bay hiigsanaysaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah goor dhowna way bilaaban doontaa haddii alla yidhaah okay gordoni wali kubadda ta xildhibaanadii koonfur galbeed wali ta wasiiradii koonfur galbeed ee soomaaliya ee doorashooyinkii hadhow ee koonfur galbeed ee soomaaliya armoogasay jirna may kulet
alxamdulilah ilaahay baa maxadda leh Eh, afar sano ayaa loo egmaday dowladda Eh, hadday maanta iyadoo nabadgelyo iyo barwaaqo lagu jiro aynan ma- ma- magaalada ma- saddexda gobol aanan dhibaato maanta aanan ka taagneyn ay doorashadina maanta ay fooda lagu soo hayso horta taas ilaahay aan ugu mahadina macnaha nabadgelyadaas ilaahay ugu mahadina marka xigtana ilaahay waxaan ka rajaynaa inay noqoto doorashadii ugu fiicneed inay noqoto ilaahay ka rajaynaya ilaahay- ilaahay ka rajaynaya ma garata
baydhaba Specialiste Hospital.
bilaha bati buuraha beleti beenhoras buu tidhi rumo binaanka koyti baahidii caafimaad oo birgullay haadi jarti wilisha linku bogsadaana bulshay way ku barmoosay baydhaba sbeshaalista hosbitaala koy daawo boqorka gaba ilow busho ajalabaho unfulna bulshay daawayooshey wayinkooyi habaha kooya baydhaba sbeshaalista hosbitaal tagtarka cudurro guud bulshooy diyaaru tagtarka bilaante bulshooy diyaaru tagtarka owlaade bulshooy diyaaru tagtarka galliimo guud bulshooy diyaaru shaybaarka cudurro guud oo la kabaaray dhammaan dhiigaga iyo dhacaamada bani'aadanka kombiyuutaro isbaalgallan kumidayi aartala saawun iyo walba kale busho la kabaaray wolote bukaan jiifka leyday walba qortooyo lindhisile adaka aalasa dhaliisiyowkii daawayowka bilaante balaganya albaabshay online bariisi i hamiin amanbaad hambaahata haba koylay kabaaha gooyase embalas buuba so roogdo baydhabo dhankiinka adeegasa barasho caafimaad beesalaangee bahbaha anhayna bulshooy inka kooya farmashi bariimo oho daawidiis lukushalsheeni maraykan turki siiriya iyo masar baydhaba isbishaaliste beembeenka aaloy brofesore ajaaniib ee boosyolinka seeday regjaabshay hakabaaba iya meelisiin buuhana intii bukun iyo intii barasho caafimaad fadaasa bulshoy kooya ku faa'iidoysada bilicdiis iyo nadaafadiisbaa hooba aada bogshay hagala bushuda birkodaawayaase bulshoy kooya ku faa'iidoysada baydhaba isbishaalista hosbitaal baydhaba isbishaaliste hosbitaal iyo wayba usukayaale xaafadda tawfiiq laanta lihaad islamarkaasna ha ku horjeedka iskoolka wiin ee modal walaay faahfaahin teleefon lambaradiisin kula xiriiratan yaway bayonagadaayana ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeetun ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeeti kow amaas teleefon lambarkan ka dambeey ebirlihalseda labaatiishan soddoyshan siyeeti lama ama imailka baydhowa specialiste at gmail com haddaba bulshooy balantaana maybua baydhaba isbishaaliste hosbitaal
axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha maamulka galmudug iyo waliba wasiiryadanka nagaday ee galmudug huriyad markii saaku nagaday safar nairobi walina isu gebi ahaanba beenteeyey in yatatayo kulan yoweladan golaha iskaashiga oo kakuelade nairobi islamarkaasaytina isu ku hadalaya ujeedada meelasaytusanseeday aniga waxaan tegay eh, magaalada nairobi wax muddo dheer ma aanan joogin runtii laba maalmood baan joogay halkaasna waxaan u- u tegay oo muhiimaddeeda ugu weyn ahayd maadaama hadda culaysyo badan oo dalka soomaaliya guud ahaan haysta gaar ahaan maamulkeenna bal inaan maaragtay u bandhigo ama iyagu ay ii soo jeediyaan barabuusallo sidii wax ku hagaagi lahaayeen ayuun baan la soo kulmay insha allahu tacaala wax waliba waa fiicnaanayaan dowladdii dhexe iyo baarlamaankii iyo wixii baarlamaankii federaalkaha iyo wixii oo dhanna arrimahaas aada iyo aad baa hadda loogu mashquulsan yahay dowlad goboleedyada madaxdoodii inkastoo aanaan shir meesha ku lahayn haddana oo nin waliba gaar buu u yimid laakiin waa isku wada aragnay meesha laakiin ma ahayn wax shira oo aan meesha ugu ballansanayn haba yaraatee ma ahayn laakiin si considence aan iskugu kulannay meesha waan is aragnay shirkii garowgana waa sidiisii wax isbedela ma laha haddee madashuna insha allah waa shirka garoowe annagana maaragtay dowladda federaalkana wax wara ilaa hadda inaan laga hayn ayaa caddaatay marka dee in maaragtay uun qolo waliba sidii ay isu daberi lahayd ku tashato maanta kabacdi iyo ayaantan kabacdi ama shirkii kismaayo kabacdi ayaa loo baahan yahay annagana loo baahan yahay inaan ta isku kalsoonaano isku fillaanno aan gobolkayga iyo maamulkayga ka shaqaysanno kuwa maaragtay gobolkeenna ka tirsan oo federaalka ah oo ka tirsanaynana ilaahay ha noo soo hanuuniyo wax kaloonu sheegno ma naqaan habaari mayne ilaahay ha noo soo hanuuniyo ilaahay ha tuso maamulkoodii iyo maaragtay ayagaa maryaha ay qabaan iska jeexjeexaya oo iyaga hadhow qaawanaan socon doona haddii aysan hadda isdaaweyn oo aysan isqaban maxaa yeelay waxa ay dhibaataynayaan waa maamulkoodii iyo gobolkoodii waa meeshii oo ay hadhowta ku nasan lahaayeen marka haddii ay naga maarmeenna maaragtay waa ayagaa xasuusan doona insha allah allaha noo saarunayaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and the general service taarigdima leetuwa lambatookadiisa tallaabadii dhimanaysa horumarkii lidfiigsiday tawakal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadiana la qabiya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba anti guri teegata hanuunan tooganayti tiibatiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooy walka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma walhakiintubay tiigsoy bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishale berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbaayaran hayne feer ilii feergundiina walaayba faracisho e ee abtuzed intiiba rinjigii dhismayaalka e eenog ahoo adasaarta idaalayma ee kooy iritaka dhayso edaka galaas meelalahakiinka diyaariyo tawakal building material and general service all in all irib ibdeen isqab agab dhisma irbadoon dhamanayna laakiin tubay moogatay tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankala ku dorano qobsoy qaadoy lay eh ashadaantiin hayne ab ku ab adkaysi leh inkasew bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general bakaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada abjirkahay godob haan afaafka hor jidwiinaha galow boosaajada shabeelow markii ada roogda galantaabada fiiri mayba markiiba aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo lungordow madgaab ama balaad wali faahfaahintaas dheer kulla hariir korashale eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyeeto ikow soddon ikow tum ikow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama soddon ikow haddaba bulshoy balanteeng may buwaha afartaaka baraakee amboone tumin tawras ho ada dhisadaasa inta laabaqaad tawakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee kulankai dhegeystayaalka guuda jarne eh wasaaradda reedandajowka iyo inay qaxootiga jaaliyada ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba iyadana tatoyo seminaaran furti dadka bogtaale ee kasuga magaalada baydhabo xabiib xukuumadda saraakiila wasaaraddaas iyo usiina weliba usan la hadalay ee warbaahinta
kokan seminaarka kan koreya jari oda gruupka kale siin koreeyey yoona sedberian socday dhammaatay hata sed haddana isiin sedberi siin socda doon afartan shan qofa lanka talagala dabcan walyara maqwaan maleehe dadkii lanka talagalay marka may barajeyaan qof walba wali kartidiisa ee uusan qarsanayay oo uusan xaafadool roogi oo dadkaan la dhex galaan geeka inuu sax bandhigka oo lanku macalinka oo nin roogo barnaamijku lanka talagala inay dadka barana waxyaabaha uu siin sheegay siin ku faa'iidaystaan walaa isin siinka jaron banaanka dhikataan lambar roona sheelkoy marka may balan baahanya een bulshada dadkii moqnaaya hanagadan dad badan sida hata Cabdikariin iyo sheegay ma bajare waxyaabo kala ku dhaadhacsan qof markii isu kooyo xuquuqda isu leey walan sheegay hob walaaga si dhamaysada una niilmiday una yordis inturoogna niilmiday kan barakaca isin barakaco abaar id colaad iyo walaha barakaciyan isin hobnama diid meelisan nagade xoolagi shay iyo beero shay iyo meelisan bahde marka may balan baahan qof walba inuu isu kataamo ama ama qalbishay galada wadanku intilun ku xigna oo qof qof ku higan lahayna wadanku sidii la hormari lahay meel aad ku qoyti deegaanka haay inaad hormarido oo dhinig ganacsi haaday xoolahaaden beer haatoy dhinigaasay hoog la saar linku fikirna markasta inaad wallay lakasii wallay lakasii wallay baahan leen gurn marka may balan baahan qofka iniis un ogaana wadanku in un lena qof kale inig maqonaan qof kasta una noo mid e iniisu saas ku dhaadhacdo lan baahanya so-o wal kasta oo ada kiijara oo horumara ada ka fikiraas aada hambandhigta dabcan wal badanaa la sheega doona sidiidu beran turoogdan unin hodhee hoob coin may ku faa'iidaystaan siin ardoon marka may balan baahanya waxyaabaha oo meello gaaban lan fiirina meel dheer la fiiri iyo halka walla bara sidii aad walka bartob ka dadaala si aad ka shaqaysada fadi ka dadaal oo aad in iska tiirsanaan fadi qof kalan ka tiirsanaan kalsooni nafeed intii aad laku hel aad kalsooni iska qabto ini un iskaalmayn un dhataan ini iskaalmayn oo dabcan dadka isku mid ma e walbadan lag shalgadiisiin koo wala qabo koo walma qabo koo aqliya edinley koo walyarkoo daciifu intaasba mayla fada ini iska kaalmayn hoob inaysa sheegnaan walaa adduunyada ka hormartay aan hadlayo dadka kenyanku kooy meel kale ku kooyan wadan kale ku kooyan lukayaab qaarsho inay ganacsi lahaayan qaarsho inay hashaqeeyeen marka ma balan baahaya waxyaabaha dadkaas isan egugu kooyteen oo dhibkuuna hata qabna ma qaban may marka may balan baahaya waxyaaba isan egaha ka aragdan inay dadkun beledkun roogeen hodhaan inay sheegdan dadka barakaaca oo tuulooyin ku hanqoy inay sheegdan in isweedaarsan aqoon isweedaarsigaasi siin dhex maro lan baahanya iswareystan maynoo dhiman reer baydhow may ka fayleyn may kuhunyin dad kenya koy may kuhunyin dadki tuulooyinku hanqeyan may kuhunyin mayna ka fayleyn intaas inuun isweydiin intaas hooban isweydiina wali qalad ee meelo ku bahayan saxayna iska koyan maaha marka may balan baahanya in iskaalmayna isgalan qoban una iska tiirsanaan iska talan yalan baahanyay kulley wakti dheer masii qaadan doona iyadeedan mahadsantiin waktiga walaaw reednin ku dhici walaaw la haddaay maba rajeena barnaamijkii in isan safayn ku faa'iidaystaan maalmo kooban oo isan turugdan in ku faa'iidaystaan bulshada kale maqon barbaadhow ritaan intun lema ah oot dadka barakacayaalkan inta intan ku weer lema ah reerbadhowna intan intan ku weer lema ah ku badanyin qof walba madun ad rasuulato way ka diri walaa intu ku faa'iidayst meel faa'iid dadkaas kale deersid warnamiyo sasama sawalnan sama sawalnan intaas lis dhaafsada oo la shal faa'iidaysado loo baahan yahay iyadeedan mahadsantiin
horseed international hospital
kuullan huraana qoralunku mooday teg i hanraab xarun caafimaad oo hagaagsan lankii tobanaay hadda helena deera xarunta caafimaadka ee horteed international hosbital hawraar daawala i hool suubanaan hufnaan i edeeg shaqaalaan hagaagsadaana heegan dhakhaatiir howlkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hosbital xaruntii helowshe linghilowshanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hosbital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan makin deegaanka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalce dhakhtarka udaree guud dhakhtarka awlaada dhakhtarka hindhoo dhakhtarka uduree hanraabti iyo dhalmada iyo weliba dhakhtarka qaliimo guud hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency eh midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi eh oo lakiinka diyaari casri daawo door eh hakiindidayeen dhakhaatiir cilmi leh iyo weliba oo kiyaalayaal cajiib ahoo haani ayno lahan qoraay eh istuniil aragtidii akhriiska la isticmaalow ultrasound oo la kabaarow dhammaan cudurro kadhiyow caloolada iyo weliba burooyinka badanka qiiboshay shal duwan galaayaan sida dhuunta raayo inaaso e c g oo la kabaarow wednaada shaybaaraha kiinhari mishiimadiis casri ah oo kiinka diyaare biochemistry c b c iyo microscopic examination iyo mashiime la kabaarow dhayaame sida hormooniska regiya hanraabta iyo dhiigga hinjirta nagadow iyo weliba dhammaan udare ka dhiyow regiya hanraabta horseed international hospital yamayba usitiyaale ha ka horjeedka garaashka iikow wali faahfaahintaas dheer kula xiriir korashale eberli hal sagaal konton tumun konton iyo seddeed eberli hal sagaal konton tumun konton iyo shan haddaba bulshoy balantaana maybuwa daawo eebaga qabeen inuun caafimaad un weydiisan horseed international hospital
dhowaan hadal ole baa ku weeraya guddoomiyaha gobolka banaadir injineer riiso kaasoki ee dinaay in mooto bajaaj leytal aan ka dejiyi karo dekeda magaalada muqdisho hadalkaasi wiin waliba ayaan ku horjeedsadaynahay dadka bajaajka iyo nolol maalmeedka kiishayo ku weydiisadaya waxanuhana hukuumadda mikrofonka la dha marni qaybta idaacadda warsan ee magaalada muqdisho magacaygu cali sheekh aada yuusuf waa mahadsantihiin mar koowaad runtii waxaa fiican mootooyinka waa lafdhawr u yihiin dhalinyarada soomaaliyeed oo shaqola'aanta ah oo ku xamaasha inta badan sidoo kale in la ilaaliyo nabadgelyada wadooyinka iyo amniga dalka ayna waa muhiimad gaara marka waxaa fiican in isbarbardhiga dhowr arrimood sidii dhalinyarada shaqola'aanta ah ay mootooyinka isticmaalo ay ku wadan lahaayeen maadaama aysan jirin hay-ado waaweyn iyo dowlad shaqo u abuurayso iyo sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada wadooyinka waxaan ognahay wadooyinka iyagu waa soddon waaye wadada ugu weyn wadooyin lixdan iyo afartan ma jiro magaalada waxaa kusoo batay mootooyin aad u fara badan iyo gawaaridii yararka oo raaxada iyo gawaaridii waaweynaa wixii o dhan taas waxay dhigtay inay cariiri dhaco shiral badan ay dhacaan sidoo kale iyo amniga dalka waxaa jiro in la iswaafajiyo waxyaalahaas o dhan waxaan qabaa inay jiraan siyaabo ka duwan mootooyinka oo lagu badbaadin karo arrimahaas tusaale mootooyinku waxay dalka soo geliyaan canshuuro oo lacag baa laga qaadaa dowladda dadka dhallinyaradana waxay u yihiin fursad abuur in ayaga la iska daayo ma qabo waxaan qabaa in la xad- eh, xadidaad eh, lambar loo sameeyo oo shuruuc gaari laga soo saaro sidoo kale gawaarida raaxada oo aan dalka soo gelin wax lacaga si maadaama jidadkan ayagu ay yaryihiin in ayaga beddelkooda mootooyinka in ayaga la canshuurta lagu kordhiyo oo la yareeyo Eh, ama gawaarida waaweyn oo maalinkii dekeda iyo maalinkii isticmaasho in habeenkii loo bedelo Eh, marka ma qabo in mootooyinka la kansalo mana qabo in laga dhigo wax firiya waxaan qabaa in la iswaafajiyo maslaxada dalka dhallinyaradaas iyo amniga dalka waxodhan mahadsantii
horta moogta waa labo dadka wadaa inta xun iyo inta fiican intaba waa isugu jiraan laakiin waa la jirjira inta la dhiida horta in la kala sooco inta xun inta fiican markii adiga la dhiibay muxuu ahaa imtixaanaadka muxuu ahaa driving imtixaanaadka la mariyo waqti la fuliyo ya marka inta xun iyo inta fiican ba hadday isku waran yihiin wixii baa wada xumaaday marka ha la joojiyana ma dhahayo ha la sii wada xumaantana ma dhahayo ma fahamtid laakiin waxaan dhihi lahaa fikradeyda in la kala sooca dadka dad waxaa jiro macnaha oo bariiskoodaba aan wax kale ku jirinba oo toban qoys ku biila macnaha mootada iyo dad u wata mootada wiilkaaga yuusan taariif aadin ahaan inta hooyadiis tiraado maanta loo gado ya maalin cunadiisa uu ka raadsan labadaas u kala soocayna dhallinyaradaas waxaa ugu baaqa saacaan lacagtooda inay dadka gelin mooto annagaa silaaci iyo rafaad iyo iyo waxaan ka taagannahay yaa siistaan marka haddii ay iyaguna ku soo darsamaan shantii kun oo meelaha ka aruurin lahayn iyaguna la qiibsanaya beledkii waxaa imaanaya inaan isku fiirino oo maxaynu ku qabanaa baasha baasha waa isku badatay beledka eh, beel kala adaa la leeyahay waddadii jaam waaye boqol qof oo adoo faaruq ah boqol mootaan magaalada ku arkay faaruq ah liijab gurigaas ka aaday hadda habeenkii adoo niyadda ka jabana gurigaas ka aadayta waxba lama hayo bilisku waxba laguma hayo muwaadinaan aan waddankaa ku shaqaysanayna bajaajyada annaga irsaaqadaana ku raadsanaa waddo walba inaan marno ee nadiif noo ahaato oo yacni aan marno amni aan ku marno amniga waa jecelnahay ma diidana amni anaga laakiin micnaha in xoogaa nidaam loo yeelo bahasha oo jidka la furo hadda tan degada awleska xayiraba tanaa magaalada ku badan tan tan nasarkeeda meelay marta la'e meel au yeelo guddoomiyaha
muwaafaq isbishaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo wala isweydiiye kolmaraydi taariiqu maa weelo owlaadana kada daahiyey may hureen caafimaadna muwaafaq isbishaalista hosbitalo madamadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalla mahadii hoomaskantaaka hayti muwafaq isbishaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka qofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq isbishaalista hosbitaal magaliskulu bahime e muwaafaq isbishaalista hosbitaal walqabadsiye mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq isbishaalista hosbitaal maykiinku dorana kun ikow keedka aafimaadka koonalanku tabaana muwaafaq isbishaalista hosbitaal kinka qobodow koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq isbishaalista hosbitaal
qaliimada guudsada qaliinka buraada qaliinka bawaasiirka ama qoormaleyda qaliinka eernada borostaatada qanjirka kaadihe beenjada ama faruunyo boogta e qaliime bilaanta foolaka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka faruunyo tariigan suubiyowka ilmagaleenka hagaajiyowka iska furanka hagaajiyowka kaadheesta kabowka lafo jabi i wali la mid eh saas haatow muwaafaq isbishaalista hosbitaal walaalka daaweyomayba kumid ahaa daawayowka bideerta oo tantalakiin abuurow daawayowka fanfankaha ku baha wejiga daawayowka ambaarta daawayowka tamoga gohin daawayowka kordharaga daawayowka nafaqadarada magaarka war wiilkankii aan garanay soomahan mis anaa ku qaldamooyo iyo adle isa hadal ahaysa aniiba ay kaswaasanta geeka iyo wareersantaa war adigaanba kugu wareersanahay maxaa waaye madaxan baruukumaa soo geshatay baruukuma e barwaaqow bideertiya bati tanganaha imbi say ku dhacday laakiin muwaafaq medical center sidii misgeedihan santalakiin abuure muwaafaqalaha inka abuure koy arag lama jaraka alasaka eri madagasadaragahaytuu saas haatow muwafaq isbishaalisto hosbital may balayaa shaybaar lakabarow dhammaan ubareka dheew regiihan raabta kumbiyuutar lakabarow uurku jarka sida beerka wednaada kaadaheesta keliyaa iyo weliba ultrasound oo lakabarow uurka jarka waana laka ogaadow jirooda iyo fiyaawanta owlaada ololada ka jaraan ginekoloji ubareeka dheew hanraabta sida aada wareerka mahodhuuraga joogtiga e ubareer dhalmalaanta sheenow muwafaq isbishaalisto hosbital may bakinka diyaar ahaa dictor cabdiqaadir xaaji axmed oo langordow dictor ciro muwaafaq isbishaalista hosbital mayba kayaale hafhoorjeedka barduwiinaga sooga qudaarta markii adaroogda galantaabada fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran muwafaq isbishaalista hosbital wali faahfaahintaas arkula hariir foorasha leh ewerli hal shan siyeeti shan lixdii afar ewer siyeed ama koorto kale ewerli hal sagaal konto iyo todoba toddobaatan sagaal toddobaatan sagaal haddaba bulshooy balantaang may buaha muwaafaq isbishaalista hosbital
guud ahaanba dhegaystayaal waliba intaa ka gabagabeeyana barnaamijka kulankii idaacadda warsaga magaalada baydhabo hantiireedan kulmaana kukalnimadeena bishaarayane maxamuud gaabshaa oo saleesahaas iyo neemaanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adkaysadaan ee laga oobsoy man